garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxaa lagu qabtay kulan muhiim ah oo dhex maray qaar ka mid a wasaaradaha jubbaland iyo hay-adda yunisef kulanka intiisa badan waxaa diradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kulanka waxaa ka qayb galay wasaaradaha kale ah wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare hay-adda qaxootiga barakacyaasha jubbaland iyo weliba hay-adda markii uu kulanka soo ilaaday waxaa warbaahinta uga warbixiyey wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiraxmaan maxamed maxamuud isagoona ka warbixiyey iskaashiga hay-adaha caalamiga inuu muhiim u yahay wax ka qabashada baahiyaha biniaadanimo ee bulshada jubbaland halkan kulahayn shir waxaa nala joogay marti qiimo badan oo hay-adda unisef ugu sarrayso hoggaaminaysay mr wafa wuxuu ahaa shir runtii macno weyn noogu fadhiya ka jubbaland ahaan waxaa ka qayb galay wasaaradaha wada shaqaynta dhow ay la leedahay unisef sida wasaaradda gargaarka wasaaradda biyaha caafimaadka barashada haweenka iyo hay-adda qaxootiga jugri iyo wasaaradda environmentiga iyo wakaaladda biyaha unisef waxay ka mid tahay hay-adaha sida dhow oola shaqeysa jubbaland badan baa ay la qabataa dowladda jubbaland dhammaan deegaamooyinkao dhan oo ay kala shaqeyso arrimaha biyaha caafimaadka protectionka iyo arrimaha emergencyga aad baa uga mahad celinaynaa shaqadooda waa sii wada shaqayni doonaa haddii aan laydimo waxaan rajaynayaa in arrimaha hadda taagan ee ka dhashay xaaladaha bini-aadminimo ee jubbaland ka jira sida biyo la-aanta cunto la-aanta iyo xagga caafimaadka baahiyaha ka jira iyo xagga waxbarashadaba in si dhow aan uga wada shaqayn doono unisefna ay si dhow insha allahu tacala arrimahaas u firini doonto lana kordhin doono shaqooyinka hadda lasii waday sidaasoo kale waxaan ka hadalnay in deegaanada ay ka jiraan hadda baahiyaha gaarka ah si gaara loo fiiriyo meelihii la tegi kara booqasho lagu tago la gaadho waxaan rajaynaya insha allahu tacala shaqooyinka in lasii derdergelin doono aad baan ugu mahad celinayna unisef si kastaba ha haatee kulanka waxaa xoogga lagu saaray qorshayaasha ku aadan horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada helitaanka biyo nadiifa iyo weliba kahortaga xaaladaha deg dega ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland